بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم وفقنا من الأقوال والأعمال لما تحبه وترضى waxaa darsigeenna caawa uu ka bilaabmayaa aayadda sagaalaad ee suuratu alanfaal waxaanu ku joogaa aayadda afartanaad allah waxa uu ihi subxaanah id tastakiisuuna rabbakum faاstajaaba lakum annii mumidkum bialfi min almalaa'ika أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين هذه الآيات وحيك ورميان وتتمة قصة بدر وقصدي بدر لما يسترن كيدي أي آيات كان دنب إلا سورة آخر كيدا أي كورميان وحنا إلهي سبحانه وتعالى كتل ماميا في هذه الآيات waxyaabihii ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu nicmeeyey ree beder oo ah in ilaahay u nusreeyo ugu hiiliyey malaa'igu samada uga soo dejiyey oo xoojin ah iyo matarka samada ama xagga sare alla uga soo dejiyey ee ay ku tahaaro qaadanayeen dhulkana u adkaynayey si ay si fiican ugu socon karaan ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu tilmaamay qawskii iyo gargaarkii ay rabbi ka dalbanayeen inuu ilaahay siiyo uu ka aqbalay oo fastajaaba lakum annii mumiddukum bialfin min almalaa'ikati murdifiin ilaahay baa qawskii iyo gargaarkii ay ka dalbadeen ka aqbalay malaa'igtaana ku xoojiyey waxaa kaloo aayaadka ku sugan taxriimu alfiraari min alqitaal inay muxaram tahay marka jihaadka laysugu yimaado ee gaalo fooda laystaro inaan loo daba jeedin oon laga cararin yaa ayuha aladiina aamanuu idaa laqiitum aladiina kafaruu zaxfan falaa tuwalluuhum aladbaar waxaa kaloo ilaahay tabaaraka wa tacaala kaga warramay aayaadkan wujuubu taacati اllahi warasuulih wاtaxdiiru min almukhaalafa inay waajib tahay alle iyo rasuulkiisa in loo hogaansanaadon laga hor iman laynoogana digay in la khilaafo amarka alle iyo amarka rasuulka salى اllahu عalayhi wasalam yaa ayuha aladiina aamanuu aطiicu اllaha warasuulah walaa twalw canhu waantum tasmacuun waxaa kaloo ilaahay tabaaraka wa tacaala kaga warramay aayaadka samaraatu taqwa iyo midhaha laga goosanayo rabbi haddii laga baqo yaa ayuha aladiina aamanuu in tattaquu llaha yajcal lakum furqaana wayukafir cankum sayi'aatikum wayagfir lakum wallahu du lfadli اlcadiim waxaa kaloo alla subxaanahu wa tacaala ku tilmaamay aayaadka makru lmushrikiina binabiyina muxamadi sala allahu calayhi wasalam wa ciqaabuhum calaa dalik shirqoolkay mushrikiintu shirqooleen nebi muxamed calayhi afdalu salaati wasalaam iyo arrinkaasi inaanu u taam noqon ee lagu ciqaabay waid yamkuru bika aladiina kafaruu liyuhbituuka aw yaqtuluuka aw yukhrijuuk wymkuruuna wymkuru اllah wallahu khayru اlmaakiriin waxaa kaloo ilaahay subxaanahu wa tacaala kaga warramay aayaadka infaaqu اlkufaari liamwaalihim limuxaarabat اddiini waahlih wacuquubatuhum fi اddaarayn gaala hantidooda inay u bixinayaan dagaalka diinta siday ugula dagaalami lahaayeen dadkana ugu diidi lahaayeen diinta islaamka inay qaataan waxaa se rabbi uu tilmaamay xoolaha ay bixinayaan if iyo aakhiraba qoomamo iyo ciqaab iyo cadaabuun inuu ku noqon doono oo hadafkay doonayaan aanay ku heli doonin ina aladiina kafaruu yunfiquuna amwaalahum liyasuduu can sabiili اllah فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون وحكى الله تبارك وتعالى تلمامي أن التوبة تجب ما قبلها وأن الإسلام يجب ما قبله in towbadu ay masaxdo waxalla wixii ka horreeyey dembi islaamkuna uu baabi'iyo masaxo waxalla wixii hortii la sameeyey xilligii gaalnimada lagu jiray qul liladiina kafaruu in yantahuu yukfar lahum ma qad salaf wain yacuuduu faqad madat sunnat اlأwaliin allah waxau uhi subxaanah id tastakiisuuna rabbakum faاstajaaba lakum annii mumidkum bialfin min almalaa'ikati murdifiin wadkuruu xasuusta ayaa alla yihi subxaanah id wakhtigii tastakiisuuna aad ka kaalmo dalbayseen ama ka gurmad iyo gargaar dalbanayseen rabbakum rabbigiin ay tatlubuuna algawha min allah markaad ilaahay gurmadka iyo gargaarka ka dalbanayseen xilligaa xusa oo fastajaaba dabeed uu idin aqbalay rabbigiin lakum idinka oo uu idinku aqbalay annii mumidukum biannii mumidukum annii anigu ayaa rabbi uu yidhi mumidukum waxaan idiin kordhinayaa oo idinku xoojinayaa bialfin kun oo min almalaa'ikati malaa'igta ka mid ah murdifiina xaal ay yihiin kuwa isfangashan ama istaba socdo oo xidhiidh ah halkan ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu tilmaamay inuu ku xoojiyey kun malaa'igta ka mid ah aali cimraanna waxaynu ku soo maray shan kun iyo saddex kun jalaaludiin asuyuudi isagoo kulminaya aayaadka aali cimraan iyo aayaadkan anfaal waxa uu ku yidhi jalaaleynka wacadahum biha awalan markii hore ilaahay kunkaasuu u yaboohay inuu ugu gargaarayo oo annii mumidukum bialfin huma saarat halaathata aalaaf kadib saddex kun bay noqoto allah ugu kaalmeeyey huma khamsatan dabeed shan kun bay gaadhay kamaa fii aali cimraan oo waxaa suyuudi uu ishaarayaa aayaddaynu soo marray alla ku yidhi id yaquulu lilmumini id taquulu lilmu'miniina alan yakfiyakum an yumidakum rabbukum bihalaathati aalaafin min almalaa'ikati munzaliin balaa in tasbiruu watataquu wayaأtuukum min fawrihim hada yumdidkum rabbukum bikhamsati aalaafin min almalaa'ikati musawimiin aayaadkaas lagu tilmaamay shanta iyo saddexda ayaa waxa uu ku tawjiihinayaa suyuudi in marka hore kun loo ballan qaaday dabeed saddex looga dhigay ilaa shan kun la gaadhsiiyey waana deeq ilaahay ugu deeqay wallaahu waasicun caliim allah waxau ihi wamaa jacalahu ilaahay kama yeelin imdaadkaas damiirka jacalahu ku jiraa wuxuu u noqonayaa mastarka laga fahmayo isamka faacil ee mumidukum oo imdaad ah marka macnuhu waxa uu noqonayaa wamaa jacalahu ay wamaa jacala alimdaada kordhintaa kunka malag laydiin siyaadiyey kordhintaasi kamuu yeelin allaahu alleh ilaa bushraa bushaaro laydinku bushaaraynayo mooye wax kale kama yeelin iyo walitatma'inna si ay ugu xasisho bihi imdaadka ilaahay idiin kordhiye malaa'igta quluubukum qalbiyadiinu ay ugu xasilaan wama nasru guusha iyo gargaarkuna kama ahaanin ilaa min cindi illaah ilaahay agtiisa mooye meel kale guuli kama ahaanin waayo ina allaha alla casiizun waa ka awoodda badan ee adag isagu xakiimun ee xikmadda badan waxaa halkan allah uu inoogu tilmaamayaa inaan nasriga malaa'igi anay wadin waayo malaa'igtu waa makhluuqaad waxa weeyaan ilaahay abuuro amar alla ku socda marka iyagu guul iyo guuldarro midna ma hayaan waa un sabab laakiin xaqiiqa ahaan ka idiin hiiliyey waa rabbi ee madadka idiin soo diray malaa'igta ah waayo si aanay ilaahay keyrkii addoommadu ugu xidhmin ayaa taa uu tilmaamay rabbi subxaanahu wa tacaala waayo gurmadka ilaahay bay weydiisteen malaa'ig may weydiisan id tastakiisuuna rabbakum rabbigii ayaa idiin gargaaray oo idiin hiiliyey asbaabtana ka yeelay malaa'igtaa uu idiin soo diray id yugashiikum annucaas wadkuruu xasuusta id waagii yugashiikum alla uu idinku daboolayay annucaasa lulada amanatan liajli amana nabadgelyo darteedna uu lulada idinku daboolayay nabadgelyada iyo ammaanka oo minhu ay min allah ilaahay xaggiisa ka ahaaday oo wayunazilu alla uu idinku soo dejinayay calaykum korkiinana uu ku soo dejinayey min asamaa'i xagga sare ee daruurahana uu idinka soo dejinayay maa a biyo liyutahirakum si alla idinku taahiriyo bihi biyahaasi uu idiin soo dejinayo oo wayudhiba uu idinka tegsiiye rabbi cankum idinka xaggiinna rijisa shaydaani shaydaanka qurunkiisana uu idinka zuuliyo macnaha waswaaska iyo warka xun uu idinku tashuushinayana si ilaahay idinka tegsiiyo waliyarbita iyo si uu rabbi u xidho oo calaa quluubikum qalbiyadiinna u xidho oo macnaha u adkeeyo oo idiin sabirsiiyo iyo wayuhabbita si alla ugu sugo bihi ay bilmaayi biyaha uu idiin soo dejinayo al aqdaama gomadaha ama lugahana alla ugu sugo sababtooda oo ilaahay aayaddan wuxuu ku tilmaamay nicmooyinka ilaahay ku galladaysay reer beder waxaa ka mid ah si cabsidii ku dhacday ay uga zuusho in ilaahay lulo uu ku daboolay dee ruux cabsanaya oo bowdyaha isla dhacayaana laba indhood iskuma geeyo lula waxay timaadaa uun meel lagu nabad qabo marka hurdadaa lagu soo tuuray ammaan iyo nabadgelyo ayaa ay waxa weeyaan ahayd xagga sarena roob baa ilaahay uga da-siiyey iyo biyo samadana waxaa looga jeedaa uun xagga sare oo daruuraha ah waqad yusamaa samaa'an kullu murtaficin wa inama alfadlu xaysu ashamsu waalqamaru yacni waxaa la arkaa in wax samo lagu tilmaamo wax kastoo kaa sarreeya saqafka gurigana dhaho waxaase dheeraadka iyo fadligu uu yahay uun halka cadeedda iyo dayaxu ku sugan yihiin oo toddobada samee kala sarreeya ah marka shaacirku waxa uu tilmaamayaa lafdiga assamaa marna waxaa lagu tilmaamaa toddobada samee kala sarreeya marna waxaa lagu tilmaamaa uun wax alla wixii kaa sarreeya waa samaa walow saqafka gurigaagana ha noqdee falyamdud bisababin ila asamaa ay ilaa saqfi beyti waa saqafka gurigiisa marka iminka min asamaa daruuraha looga jeedaa waayo way kaa sarreeyaan daruuruhuna dee toddobada samo waa ka sokeeyaan wasaxaabi almusakhari bayna asamaa'i waalard ilaahay markaa wuxuu tilmaamay roobka uu xagga sare ka soo dejiyeyna maqaasidiyo ujeedooyinku ugu soo dejiyey inay ahayd liyutahirakum bih marka hore si aada najaasaadka iyo axdaadta ugaga tahaaro qaadataan oo najaasaadkana isaga taahirisaan xadathul asqar waalakbarna aada waxa weeyaan kaga tahaaro qaadataan biyahaas wayudhiba cankum rijsa shaytaan waswaaska iyo tashuushka shaydaankana si alla idinka zuuliyo waayo roobku ilaahay agtiisuu ku cusub yaho waa xadiiun bicahdi rab waa xadiiun xadiisu cahdin birabbih oo mar dhow ayaa ilaahay agtiisa uu ka soo degay biamri illaah markaa yani tashuushka si uu idinka zuuliyo oo kalsoonaanta iyo siqada iyo yaqiinta aad rabbigiin ku qabtaan u xoogeysato waliyarbita calaa quluubikum iyo qalbiyadiina si uu xidhu u adkeeyo wayuthabbita bihi alaqdaam waxay mufasiriintu yidhaahdeen dhulka bedere ay joogeen dhul ciid iyo bataax iyo quruurux badan oo lugaha ama marka la socdo ay luguhu quusayaan oo hoos u gelayaan oo socodku ku adag yahay bay ahayd roobka alla soo dejiyey buu ku nabay oo ku adkeeyey si ay cagahooda u qabtaan dhulka u socdaan id yuuxii rabbuka ila almalaa'ika wadkur xusnabi allow id waagii yuuxii uu waxyoonayey rabbuka rabbigaa ila almalaa'ikati malaa'igta uu waxyoonayey muxuu rabbi u waxyoonayey annii biannii anigu macakum idinka la jirkiinaan ahay malaa'igay ay binnasri wata'yiid xoojinta iyo yacni gargaarka iyo guusha idinka ayaan idinla jiraa ee fahabbituu suga malaa'igtiyey aladiina kuwa aamanuu rumeeyey qalbiga iyo niyadda u suga oo u adkeeya saulqii waxaan ku ridayaaba alla widhi fii quluubi aladiina kuwii qalbiyadooda kafaruu gaaloobay alrucba argagax iyo cabsi baan ku tuurayaa ee fadribuu garaaca malaa'igay fowqa alacnaaqi gaalada waxaad ka garaacdaan fowqa alacnaaq qooraha ama luqumaha korkooda ka garaaca oo madaxa ah oo suyuudi waxaa odhanayaa ay ru'uus ilaan qoorta waxaa ka sarreeya waa madaxa eh madaxa ka gura waxaa kaloo lagu fasiray fowqa inay sila ama tawkiid tahay macnuhuna uu yahay fadribu lacnaaq qooraha ama waxa weeyaan luqumadaas laftooda garaaca luqunta haddii qofka ama qoorta lagu dhuftana dee madaxa ayaa duulaya oo go-aya fowqa bimacnaa calaana waa lagu fasiray oo markaana waa luqunta lafteeda uun dee haddii lagu dhufto madaxuna waa duulaya fadribuu garaaca malaa'igtiyey fowqa alacnaaqi ay cala alacnaaq luqumaha ama qoorta korkooda ka garaaca ama qoorta lafteeda garaaca oo kaga dhufta seefaha wadribuu garaaca minhum xaggooda ka garaaca kulla banaanin faraha caaradooda dhammaantood ka garaaca ama kala goys kasta xubnaha meel kastoo xubnaha kala goys iyo mafaasil ah kaga garaaca seefaha id yuuxii rabbuka ila almalaa'ikati annii macakum fathabbitu aladiina aamanuu iyo waxay isku cadfan fadribuu fowqa alacnaaq jumlada markaa saulqii fii quluubi aladiina kafaruu rucba waa jumlatu muctarida oo macnuhu waxa uu ahaa fathabitu aladiina aamanuu mu'miniinta suga fadribuu fowqa alacnaaq qoortana ka garaaca iyo luqumaha saulqii fii quluubi aladiina kafaruu rucba gaalada qalbiyadooda iyo uurkooda waxaan kusoo tuurayaa argagax iyo cabsi ay waxa weeyaan baqdaan wadribuu minhum kulla banaan kala goys kastana ka garaaca ama faraha caaradooda dhammaantood ka garaaca oo seefaha kala dhaca oo waxaa la yidhi qofka muuminkaa saxaabadu iyagoo ninka gaalka ah seeftii qoorta kaga dhufays leh ayaa madaxu hortoodu duulaya oo dhulka uu ku dhacayy waayo seeftii malaggaa uga hormartay mana arkayaan iyagu dalika biannahum shaaquu llaha warasuulah allah waxau ihi subxaanah dalik ay dalika adarbu waaqicun bihim garaacaas la garaacaye gowda laga saarayo ee qoorta la yacni waxa weeyaan laga garaacayaa wuxuu ugu dhacay biannahum bisababi annahum iyagu shaaqu llaha ilaahay inay khilaafeen sababkeeda arrinkaasi ugu sugnaaday iyo warasuulahu rasuulkiisaba ay khilaafeen waxaa looga garaacayaa luqumada iyo qoorta oo arrinkaasi ugu dhacay waayo alli iyo rasuulkiisa ayay khilaafeen oo ay ka hor yimaadeen waman axadka yushaaqiqi illaaha ilaahay khilaafa iyo warasuulahu rasuulkiisa ruuxa khilaafana usoo qadar jawaabkoo yucaaqibhu allah ilaahay waa ciqaabaya jumladan kalena ku sababeeyo waayo muxuu u ciqaabayaa fa ina allaha waayo allah shadiidu lciqaabi ciqaabkiisu waa miduu daran yahay allah waxau ihi dalikum dalikum ay dalikum alcadaabu kaasi waa cadaabkii adduunyo oo mubtadaha khabar loo soo qadaro sida jalaaleynkuba uu soo qadarayo oo la yidhaah daalikum kii naas oo qoorta iyo luqumaha in laydinka garaaco oo laydin laayo ihi alcadaabu waa cadaabkii adduunyo faduuquuhu dhandhamiya cadaabkaas adduunyo wa anna lilkaafiriina waxaa taa idin dheer wa anna lilkaafiriina waxaa kaloo gaalada u sugnaaday ay fil aakhira oo aakhiro ugu sugnaado cadaabka adduunyo u wehelinaya cadaaba annaar naar cadaabkeed baa aakhirana ku sugaya marka daalikum alcadaabu faduuquuhu waa tafsiir waxaa kaloo lagu fasiray alamru daalikum arrinku waa kiinaa lasoo tilmaamay ee faduuquuhu dhandhamiya cuquubada iyo cadaabkaa idin helay arrinku waa kaa iyo wa anna lilkaafiriina gaaladana inuu u sugnaaday cadaaba annaar naar cadaabkeedi inuu u sugnaaday cadaaba annaarna iyada oo labada erey ay isku mid yihiin cadaab iyo annaar haddana waxaa la ysugu idaafeeyey mudaaf iyo mudaaf ileyhi laysaga dhigay ilan shayga naftiisa looma idaafeeye eh waa min baabi tanziil ikhtilaafi allafdi mansilata ikhtilaafi almacnaa lafdiga kala duwan ayaa waxaa la dejiyey meeshii kala duwanaanshaha macnaha oo kale oo waxaa loola dhaqmay sidii waxay yihiin laba kelmadood oo kala duwan macno ahaan mana kala duwana macno ahaane lafdiga unbaa kala duwan ee cadaab iyo naar waa uun isku mid allah waxau ihi yaa ayuha aladiina kuwii aamanuu rumeeyeyow idaa laqiitum marka aada la kulantaan aladiina wixii kafaruu gaaloobay zaxfan xaal ay yihiin kuwa idinku soo siqaya oo xaggiina usoo gurguuranaya macnaha farabadnaanta iyo siday idinku soo dhowaanayaan waayo zaxfigu waa siqidda iyo gurguurashada marka waxaa looga cabiray zaxfi farabadnaantooda iyo siday usoo dhowaanayaan ee usoo socdaan marka zaxfan ay zaaxifiina ilaykum iyagoo xaggiina usoo siqaya oo idiin soo dhowaanaya ama zaxfan ay zaaxifiina ilayhim ama xaal aatiin idinku kuwa u siqaya oo u gurguuranaya xaggooda oo usii dhowaanaya ama zaxfan ay mutasaaxifiina si labada darafa zaxfigu ugu dhaco xaal atiin kuwa isku soo dhowaanaya oo isku soo siqaya oo labada fariiq qolo walba qolada kale xaggeeda ay usoo siqayso sidaasaana awreysanoo dee waa dad is arko oo isku soo socda labada dhinacba tasaaxufkuna markaa waa min adarafayn si labada daa'ifaba ugu noqdo yaa ayuha aladiina kuwii aamanuu rumeeyeyow idaa laqiitum markaad la kulantaan aladiina wixii kafaruu gaaloobay zaxfan ay mutasaaxifiina xaal aatiin kuwa isku soo siqaya oo qoloba qolada kale ay usoo socoto oo isku soo dhowaanaya waa xaaladii dagaalka fooda laysdaraye falaa tuwalluuhum ha u jeedinina gaaladaasi al adbaara dabooyinka macnaha ha u dhabar jeedinina baa loo jeedaa oo duburka bimacna adahri dhabarka ha u jeedinina weeyi laakiin culimmadu waxay yidhaahdeen daba waxaa looga cabiray litahjiini alficli foolxumayn ficilka la foolxumaynayo in gaalo loo dhabar jeediyaa foolxumada ay leedahay baa la tilmaamayaa falaa tuwalluuhum ha u jeedinina aladbaara dabooyinka ama dhabarada ha u jeedinina waman ruuxa yuwallihim u jeediya gaalada yowma-idin maalintaa la kulmay ee fooda laysdaray duburahu dabadiisa ama dhabarkiisa ruuxa u jeediya ilaa mutaxarifan xaal uu yahay mid u soo iilanaya mooyaane liqitaalin dagaal xaggii oo u xeeladaysanaya oo u tabaysanaya dagaal aw mutaxayizan ay mundaman ama xaal uu yahay mid ku biiraya mooyaane ilaa fi'atin koox kaloo muslimiin ah ruuxa markaa gaalo u dhabar jeediya labadaa midkood isagoo ku sugan mooyaane oo istitnaha labadan xaaladood waa laga soo reebay marka labadaa xaal midkood mooyaane si kale qofka gaalo ugu dhabar jeediya hee faqad baa'a waa jawaabkii dhab ahaan buu ula noqday ruuxaasi biqadabin cadho oo min allaahi alle xaggiisa ka ahaatay buu la noqdoo cadho ilaahay buu ayuu waxa weeyaan galabsaday ama uu xambaartay wa ma'waahu hoygiisuna jahannamu jahannamo weeyaan wa bi'sa waxaa ugu xumaaday alla ilaahi almasiiru ay ilmarjicu walma'aab meel loo noqdana waxa ugu xumaatay hiya naarta jahannamo ciyaadan billaah marka halkan waxaa lagu tilmaamay ana tawallii yowma azaxfi min kabaa'ir اdunuub maalinta gaalo lays-haleele ee layska hor yimaado in loo dhabar jeediyaa dembiyada waaweyn ee waciidkiiyo goodi uu ku soo arooray inay ka mid tahay waxa uun laga soo reebayaa sida jalaaludiin asuyuudiba uu ku odhanayo jalaaleynka waa idaa lam yazid ilkufaaru cala adicfi waa markaanay gaaladu ka badnayn libinlaabka muslimiinta oo hadday libinlaab ka badan tahay saddex laab iyo wax ka sii badan way u bannaan tahay ruuxa muuminku inuu isaga cararo dhibkooda taa macnaheeduna waxa weeyaan ruuxii muslimka ahaa laba nin wuu u jilib dhigayaa oo ka carari maayo labase wixii ka badan way u bannaan tahay hadduu isaga baxsado mutaxarifan liqitaalin waa tab iyo xeelo dagaal oo jalaaludiin asuyuudi wuxuu odhanayaa waa bian yuriyahum lfara makiidatan wahuwa yuriidu lkara waa inuu tusiyo carar uu iska dhigo nin ka cararay oo cabsaday dhagrid uu dhagrayo oo uu shirqoolayo o uu dagayo darteed wahuwa yuriidu lkara isagoo rogaal celin doonaya macnaha wuxuu tusinayaa inuu cararay si uu waxa weeyaan ugu soo laabto oo markay soo yaacaan uu waxa weeyaan ugu laabto ama meel ugu galo oo sida markay dhufays laga bixin kari waayo kale ay ku jiraan ayaa si ay bannaanka ugu soo baxaan taasoo kale loo sameeyaa mutaxayizanna waa isagoo qolo kale waxa weeyaan xoojinaya oo u tegaya labadaa xaaladood haddii u dhabar jeediyo waa u bannaan tahay wixiise ka baxsan uma bannaana haddaan libinlaabka gaaladu ka badan ilaahay waxau ihi falam taqtuluuhum maydaan layn nimankaa gaaladee beder ah ku gumaadeen ee ka xoog roonaateen idinku maydaan layn walaakina allaha ha yeeshee alla ayaa qatalahum laayay oo dilay waxaa looga jeedaa falam taqtuluuhum ay biquwatikum waxiilatikum xoog iyo xeelad aada leedihiin kagamaydaan adkaan oo kumaydaan layn walaakina allaha qatalahum ha yeeshee allaa laayay oo ay binasrikum calayhim kol hadduu idinka hiiliyey rabbi isagaa laayay oo macnuhu waxa weeye waxaad ku layseen ee kaga adkaateen waa binasri illaah laysa bicadadikum walaa bicuddatikum tiro iyo tayadiinna ma aha e waa nasriga iyo gargaarka ilaahay idinku guuleeyey ayaa sabab u ah ilaahay waxau ihi wamaa ramayta maad ganin nebi moxamedow id wakhtigii ramayta aada gantay walaakina allaha ha yeeshee alle ayaa ramaa ganay oo riday halkan wamaa ramayta id ramayta waa nafyi iyo ihbaat aada mooddo inay iska hor imanayaan iskamana soo hor imanayaan oo culimmadu waxay yidhaahdeen almanfiyu gayru lmuhbati ka la anfiyey waa ka duwan yahay ka la sugay oo waxa la an waxa la sugay id ramayta bidaayatu ramyi ganidda hore dee qofkaale iyo sababta waxa la anfiyey isaabada dambe inuu haleelo oo halkii lagu ganay uu ku haleeluu gaadho ilaahay baa leh oo adoo ganay ayaa haddaanu ilaahay haleeshin uu garab marayaa arrintanna waxay yacni sababteedu ay ahayd maalintii beder dee cudud iyo cadadba way ka fara badnaayeen gaaladu muslimiintuna waa tiro yaraayeen cadad ahaan iyo saanad ahaan iyo cuddo ahaanba ilaahun baa nasrigiisa ugu hiiliyo walaqad nasarakum allahu bibadrin wa antum adilla idinkoo yar oo ducafo ah tiro ahaan iyo hub ahaanba ilaah baa idiin hiiliyey marka asbaabtii waxyaabihii ka midka ahaa waxa ka mid ah ee ilaahay ugu hiiliyey nebigu sala allahu calayhi wasalam markii gaaladii waxa weeyaan layse soo hor joogsaday ee dagaalkii uu bilaabmayey ayaa cantoobo ciida sacabkiisa intuu ku soo qaaday ayuu gaaladii sidaa ugu saydhiyey bal dad waxa weeyaan kun gaadhaya oo masaafo intaa leeg isku jira miyaa awood bani aadam sacabkaaga waxaad ka saydhisay miyaad gaadhsiin kartaa haddana qof kastoo gaaladii ka mid ah sacabka ama cantoobada ciidda ee rasuulku uu sidaa u saydhiyey nin walba indhihii way ka gaadho way kaga shubantay ciiddii marka macnuhu waxa weeye ilaahay baa haleeshiiyoo gaadhsiiyey adigu dee ma gaadhsiin kartid oo awood alleh mooyaane awood bani aadam waa ka baxsan tahay marka waxaa odhanayaa suyuuti wamaa ramayta id ramayta bilxasa markaaad ciidda ama quruuruxa ku tuurtay kumaa tuurin yacni adigu maad gaadhsiin walaakina allaha ramaa ay biiisaali dalika ilayhi ilaahay baa se ganay oo riday macnaha haleeshiinta iyo gaadhsiinta uu wejiyadoodii iyo indhahoodii wada gaadhsiiyey marka waxaa la anfinayaa waa isaabada adigu maad haleeshiin allaa haleeshiiyo gaadhsiiyey marka ramyiga manfigii waa bimacna alisaaba ka la sugayaana waa tuuristii hore iyo saydhintii hore marka macnuhu waxa uu noqonayaa wamaa asabta wujuuha alqowm walaakina allaha huwa aladii asaabahum bidalik adigu dadkan aad wejigooda ku saydhisay ama ku tuurtay ciidda ama quruuruxa aad ku gantay maad gaadhsiin adigu ilaahay baase gaadhsiiye weeyaan macnuhu wamaa ramayta maad ganin id wakhtigii ramayta aada gantay walaakina allaha ha yeeshee alle ayaa ramaa ganay yacni adigu markii aad gantay ama aada riday maad haleeshiin oo maad gaadhsiine ilaah baa gaadhsiiyey weeyaan macnihii muraadku waliyubliya almu'miniina minhu bala'an xasana cillada macluulka usoo qadaro wa facala daalika sida jalaalaynkuba uu soo qadarayo ilaahay wuxuu sidaa u sameeyey liyaqhara alkaafiriina si uu gaalada u muquuniyo oo u jabiyo oo u khasbo oo waxa weeyaan gaalada si uu ilaahay tabaaraka wa tacaala u jabiyo iyo waliyubliya almu'miniina iyo waliyubliya si uu alla ugu nicmeeyo almu'miniina mu'miniinta minhu xaggiisa uu uga nicmeeyo balaa'an nicmayn nicmayntaas oo xasana wanaagsan waayo ina allaha alla samiicun kii maqal badan weeye caliimun ee ogaal badan marka waynu soo maray lafdiga albalaa iyo iblaa inuu ka mid yahay min alalfaad almushtaraka alfaadda ay wadaagaan macaani iska soo hor jeedaa oo nicmo iyo niqmo labadaba waa lagu idlaaqaa waxaynu soo marray wabalownaahum bilxasanaati waasayi'aat ay binnicami waanniqam marka iblaagani maanta waa bimacna alincaam waa nicmayn ee ma aha tii musiibada iyo balaayada ahayd waliyubliya almu'miniina wuxuu rabbi sidaa u sameeyey liyaqhara alkaafiriin si uu gaalada u jabiyo iyo waliyubliya si uu ugu nicmeeyo almu'miniina mu'miniinta minhu xaggiisa uu rabbi uga nicmeeyo balaa'an nicmayn oo xasana wanaagsan waayo ina allaha alle samiicun waa kii maqal badan bikulli maa yuqaal wax kastoo lagu hadlayo caliimun waa kii u ogaal badan bikulli maa yufcal wax kastoo la samaynayo allah waxa uhi dalikum waana allaha muuhinu kaydi lkaafiriina dalikum liblaau xaqun ayuu jalaalaynku soo qadarayaa dalikum liblaa nicmayntaa ilaahay mu'miniinta u nicmeeyey oo ismu ishaaraha waxa uu u celiyey masderka laga fahmayo yubli oo iblaa ah macnuhu markaa waxa weeye dalikum liblaa nicmayntaa ilaahay addoommadiisa u nicmeeyey xaqun xaq weeyaan wa ana allaha allena muuhinu kaydi lkaafiriina gaalada shirqoolkooda iyo dhagartooda kii daciifinaya dulaynaya weeyaan rabbi subxaanah alla waxa u uhi in tastaftixuu haddaad furid ama xukum dalabtaan in laydinkala xukumo faqad jaa'akum lfatxu alla ilaahay xukumkii waa idin yimi oo wuxuu idinku yimid in nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam iyo saxaabadiisii beder ilaahay ugu gargaarow xaqii u muuqday quraysh iyo kufaartii isa soo bahaysatana halkaa in lagu halaagay oo waxa weeyaan la baabi'iyo laga adkaaday dabadeed halkaa xaqii iyo baadilkii inay ku kala caddaadeen oo ku kala adkaadeen waxay mufasiriintu markaas soo aroorinayaan aayaddan siyaaqa ama sababkay ku timid inuu ahaa markii gaalada quraysheed iyagoo isa soo bahaystay ay ka soo ambabaxayeen maka ayaa abujahal kacbadii intuu waxa weeyaan iska laalaadiyey ayuu yihi ilaahayow annaka iyo muxamed kaayaga qaldan ee qaraabadii gooyey ee dadkii kala kaxeeyey ee waxa cusub la yimid kaayaga qaldan ilaahow maanta halaag ayuu yidhi marka waxaa la leeyahay haddaa codsateen gaaloy khitaabku markaa cidda lagula hadlaya waa mushrikiintii haddaa codsateen in laydinkala saaro alla ilaahay maanta beder wataa laydinku kala xukumay ee xaqii iyo baadilkii kala caddaadeen ee ahlulxaqiina loo hiiliyey ahlu baadilkiina la baabi'iyey macnuhu waa sidaas allah waxa u ihi in tastaftixuu haddaad xukum dalabtaan ama in tastaftixuu haddii aada xukum iyo kala saari doonteen oo dalbateen in laydinkala saaro idinka oo gaaladiiyo iyo mu'miniintii taa haddaad mushrikiintii ay dalbateen faqad jaa'akum alla ilahay dhab ahaan wuu idinku yimid alfatxu xukumkii iyo kala saaridii waa idin yimid oo wataa beder laydinku kala xukumay wain tantahuu haddii aad ka reebtoontaan oo ka hadhaan gaalnimadana fahwa intihaagaa iyo ka hadhidaa gaalnimo aa ka hadhaysaan khayrun khayr bay idiin tahay lakum idinka way idiin khayr badan tahay ha oo dhan waayo jihada kale khayr ma yaalla haba yaraatee khayrku waa un iimaanka laakiin muqaabilka laa khayra fiihi albatta marka afcalu tafdiili laysa fii baabihi dheh oo aslu lkhayriya uun ka macnee laakiin tafdiil iyo kala sarraysiin ha ka macnayn waayo khayr la wadaagaan meesha oolin daraf keliya unbuu yaallaa marka wain tantahuu haddii aad ka hadhaan gaalnimada fahwa ay lintihaa ka hadhidaa gaalnimada aad ka hadhaysaan khayrun khayr bay idiin tahay lakum idinka wain tacuuduu haddaad u noqotaanna ay lilxarbi dagaalkii nebi moxamed nacuud ay lilnasri annakuna nasrigii iyo gargaarkii waanu u noqon macnaha idinku haddaa ku laabataan weerar iyo dagaalkii nebi moxamed annana waxaanu ku soo noqon nasrigii iyo gargaarkii nebi moxamed oo libinta waa laydinka heli walan tuqniya idinkana deeqi mayso cankum idinka xaggiina fiatukum kooxdiinaa iyo isbahaysigiinaasi idinka deeqi maayo shay a waxba walow kahurat haba fara badato fi'adaasieh wa ana allaha allana maca almu'miniina mu'miniinta la jirkoodu ahaaday ay binnasri wata'yiid iyaguu xoojinaya oo uu quweynaya allah waxa uhi yaa ayuha aladiina kuwii aamanuu rumeeyeyow atiicuu ateeca allaha alle iyo warasuulahu rasuulkiisa oo walaa tawallow ha ka jeedsanina canhu rasuulka ha ka jeedsanina walxaal antum idinku tasmacuuna aada maqlaysaan ay maa yutlaa calaykum min alwaxyi waxyiga laydinku dul akhriyayo idinkoo maqlaya oo dhagaysanaya ha ka jeedsanina daacada alle iyo daacada rasuulka sala allahu calayhi wasalam walaa takuunuu hana ahaanina kaladiina sida kuwii ha ahaanina kuwaasoo qaaluu yidhi samicnaa waanu maqalay walxaal hum iyagu laa yasmacuuna aanay waxba maqlayn ay samaaca tadabburin waaticaadin macnaha maqal ay u fiirsanayaan oo kuwaan toobayaan oo wax ku qaadanayaan aanay maqlayn waa gaaladii iyo munaafiqiintii oo dhagaha oo dee jawaarixdan iyo xubnahan alla uu siiyey ah xataa haddii ay ka maqlaan dee waxa weeyaan qalbiga ka maqli maayaan oo ma qaadanayaan wixii dhagahooda ku soo dhacay markaa samaaca loo diiday waa samaaca tadaburin waticaadin walow dhagahooga dhawaqo haba ku soo dhacee ilaahay waxau ihi ina shara adawaabi arlada wax dultukuba waxa ugu shar badan waayo shar iyo khayrba waa afcalu tafdiil oo hamzada waxaa looga jaray akhyar iyo ashar likasrati اlisticmaali takfiifan maadaama in fara badan la isticmaalayo ayaa fudaydin isticmaalka loo fudaydinaya darteed looga xadfay hamzada laakiin waa afcalu tafdiil labaduba addawaabna jamcu daaba oo wamaa yadubu cala alardi wax alla waxa arlada dultukuba ama dul socda dad iyo duunyaba ilaahay markaa waxau ihi ina shara adawaabi arlada waxa dul socdee ku dul nool waxa ugu shar badan cinda allaahi ilaahay agtiisa asummu kuwa dhagahala ee aan xaqa maqlayn albukmu ee afkala een xaqa iyo tawxiidka ku hadlayn aladiina kuwaasoo laa yacqiluuna aan waxba kala garanayn oon caqli iyo garaad ay wax ku gartaan aan lahayn caqliga la anfinayaa maaha kii khariisigaha caqlulkhariisa kii wax lagu kala saarayay dee ee xoolaha lagaga duwanaa waayo kaa haddii loo diidoonay lahayn oo ay waalan yihiin dee xukunbo ma saaro oo waa marfuuculqalam markaa wa can ilmajnuuni xataa yufiiq laakiin caqliga laga anfinayaa waa caqlu tawfiiq waa caqligii tawfiiqda oo macnaha ma laha caqli ay ku waantoobayaan oo wax ku qaadanayaan oo waxay la mid tahay sida dhagaha iyo indhaha iyo dee hadalkaba loogu diido iyadoo loo jeedo waanay ku intifaacin oo waxba kumay qaadan ayaa marka caqliga loo diidayana way waalan yihiin macnuhu ma aha ee waxbaanay ku qaadanoo waanay ku waantoobin weeyi waayo qofka caqligaa khariisigaa aan lahayni waa manaadu takliifkii oo mukalafba ma aha ee waa marfuuculqalam marka kaa looma jeedo ilaahay waxau ihi walow calima allaahu ilaahay hadduu ka ogaan lahaa fiihim dhexdooda khayraa khayr niman khayr loo ilaahay khayr ka ogyahay haddii ay noqon lahaayeen khayr iyo ijaabo ma leh oo khayr alle ka ogaaday ma jira e la asmacahum waa maqashiin lahaa rabbi xaqa ay samaaca qabuulin maqal ay ku aqbalaan oy ku qaataan waa maqashiin lahaa khayr hadduu rabbi ka og yahay khayr baana si aanu alle ku ogey walow asmacahum hadduu maqashiin lahaa ay samaaca fahmin maqal ay wax ku fahmayaan hadduu maqashiin lahaana latawallow waa jeedsan lahaayeen walxaal hum iyagu mucriduuna kuwa sii jeedsanaya ay yihiin oo macnaha muraadku waxa weeyi haddii la maqashiin lahaa maqal ay fahmayaan waxa lagula hadlayo iyo muraadka xataa iyagoo fahmaya oo garanaya ayay haddana canaad iyo cariigsi uga sii jeedsan lahaayeen markaa ta hore waa samaaca qabuul tan dambena samaaca fahmin yacni haddii la fahamsiin lahaa xataa wax walba iyagoo garanayay ogaan uga baydhi lahaayeen latawallow way jeedsan lahaayeen wahum mucriduuna maxaa loo soo celiyey waa liajli taakiid waayo inay jeedsadeen latawallow baaba laga fahmay laakiin jumlada ismiyadee wahum mucriduuna waxaynu naqaanaa jumlada ficliyada ah waxay faa'iidaysaa tajadud iyo xuduud wax soo cusboonaanaya oo kolba dhicidiidu dhicitaankiisu uu soo kordhayo jumlada ismiyaduna cala aldawaami walistimraar wax joogto ah oo sugan marka waxaa la tilmaamayaa jeedsigoodu waa mid joogto ah oo caado u ah ee maaha mid marmar ka dhaca ilaahay waxau uhi yaa ayuha aladiina kuwii aamanuu rumeeyey ow istajiibuu ajiiboo u dhega nuglaada lilaahi alle iyo walirasuuli rasuulkaba idaa dacaakum markuu rasuulku idinku yeedho limaa yuxyiikum wax idin noolaynaya waclamuu waxaanad ogaataan ana allaha in alle yaxuulu uu kala teedayo bayna almari ruuxa iyo wa qalbihi qalbigiisa uu kala teedayo wa annahu waclamuu waxaa kalood ogaataan annahu ana alamra washa'na in xaalkiiyo arrinku yahay ilayhi ay ila allah in ilaahay xaggiisa uun laa ilaa gayrih xag kale maahee tuxsharuuna laydiin soo ururin doono halkana rabbi waxa uu ku tilmaamayaa ana alxayaata alxaqiiqiya fi listijaabati liamri illahi wa rasuulih nolosha runta ee dhabta ee dhadhanka iyo macaanka leh waa ta ku salaysan hoggaansanka loo hogaansamayo alle iyo rasuulkiisa waxaa lagu tilmaamay istijaabada iyo hoggaansanka iyo dhaganuglaanta limaa yuxyiikum wax idin noolaynaya marka rasuulku idinku yeedho noloshan loogama jeedo xayaatul-jasad noloshan xisigee daahirka ay noo muuqata laakiin waxaa loo jeedaa noloshan muuqata tii ka muhiimsanayd ee qalbiga ku qarsoonayd waana xayaatulqalbi waaruux waa nolosha qalbiga iyo ruuxda oo macnaha nolosha rasmiga ihi ee qiimaha ilaahay agtiisa ka lihi waa nolosha xagga qalbiga waayo ruuxu qalbi hadduu ka dhinto qiimo ma leh qalfoof socda oo bilaa qiima ayuu noqonayaa waxaase qiimo lagu yeeshaa waa bixayaati alqalb walidaalika ayaa rabbi ku tilmaamay gaalada amwaad dhimatay iyagoo dadka dhex socda awaman kaana meytan fa axyaynaah wajacalnaa lahu nuuran yamshi bihi fi nnaas kaman mahaluhu fi ulumaati laysa bikhaariji minha kadalika zuyina lilkaafiriina ma kaanuu yacmaluun nebiguna sala allahu calayhi wasalam taa wuu ku tilmaamay mu'minka iyo ruuxa aan ilaahayba war u hayn oo rasuulku waxa uu yidhi mathalu aladii yadkuru rabbahu waladii laa yadkuruh mathalu alxayi waalmayit xadiidka abi muusa alashcari ee saxiixa ah ka ilaahiisa xusaya ee xasuusan ee ateecaya iyo ka aan xusuusnayneen warba u hayneen rabbi addeecayn labadaa masalkooda iyo tusaalahoodu marka la ysku tusaaleeyo waxay isku yihiin sidii nin nool iyo nin dhintay waa laba kala tegay oon shaqo isku lahayn kaaf iyo kala dheeri waxaa kaloo la tilmaamay in ilaahay ruuxa iyo qalbigiisa kala teedayo waxaa looga jeedaa kala teedkaas ilaahay baa qalbigiisa ku tasarufaya oo gacantiisa ku hayo oo qalbiga addoonka waxa maamulaya waa alleh oo jalaaleynku waxa uu odhanayaa falaa yuuminu aw yakfur ilaa biiraadati ma rumaynayo qalbigu kumana gaaloobayo iraadada iyo qadarka alle mooyaane waayo maa shaa allahu kaana wamaa lam yasha lam yakun marka iraadada iyo doonista qalbiga iyo waaridaadka ku soo arooraya kullu dalika biiraadati illaahi wa qudratih wixii allow doonuu u qadaro unbuu qalbigu qaadayaa ama waxa weeyaan ku soo arooraya ama uu rumaynayaa waxaa xoojinaya xadiidka nebigu yidhi sala allahu calayhi wasalam quluubu lcibaadi bayna usbucayni min asaabici araxmaani yuqallibuhaa kayfa yashaa addoommada qalbiyadoodu waxay udhee ku dhex jiraan laba faroodoo faraha ilaahay ka mid ah ayaa ay ku dhex sugan yihiin oo ilaahay tabaaraka wa tacaala siduu doonuu u duwayaa macnuhu markaa waxa weeye qalbigaagu faraha ilaahay bay ku jiraan aduu farahaaga kuma haysatid ilaahay baa siduu doona ku samaynaya markaa kol haddii ilaahay ku tasarufayo ilaahay ka baqa oo iska ilaaliya weydiistana inuu idinku sugo oo aydan ka zuulin xaqa waaclamuu ana allaha yaxuulu bayna almar'i wa qalbih waxaa kaloo xayluulada lagu macneeyey xuluulu lmaniya oo markaa waxaa la leeyahay dee baadiruu biliimaani waalcamali asaalixi qabla almaniya yacni ilaahay waa kala teedayaa ruuxa iyo qalbigiisa ay bilmaniya oo geerida dee kusoo darriyaysee ku imanaysa dee khalaas qalbi aad wax ku qabato ama ku rumaysaa way kaa dhammaatay kol haddaad dhimato marka intaydaan dhiman ka hor u degdega weeyaan xagga iimaanka iyo towbada yaa ayuha aladiina kuwii aamanuu rumeeyow istajiibuu ajiiba lilaahi alla iyo walirasuuli rasuulka idaa dacaakum rasuulku markuu idinku yeedho limaa shay yuxyiikum idin noolaynaya oo taacada iyo iimaanka ah waaclamuu waxaanad ogaataan ana allaha in alla yaxuulu uu kala teedayo bayna almari ruuxa iyo wa qalbihi qalbigiisa iyo wa anahu wa ana alamra waasha'na waxaa kalood ogaataan arrinka iyo xaalku inuu yahay ilayhi ay ila allaahi ilaahay xaggiisa uun tuxsharuuna in laydiin soo kulminayo oo laydiin soo ururin doono wattaquu waxaad ka baqataan fitnatan fitno ka cabsada fitnadaasoo laa tusiibanna aan haleelayn aladiina kuwii dalamuu dulmiga falay minkum xaalay idinka idinka mid yihiin khaasatan gaar ahaan aan dalamada dembaabtay uun gaar ugu dhacay waaclamuu waxaanad ogaataan ana allaha in alla shadiidu lciqaabi ciqaabkiisu miduu daran yahay inuu alla yahay subxaana tanna waxaa la tilmaamayaa yacni dunuubta iyo macaasida caamka ah haddaan laga dhowrsan oon layska reebin wanaaggana laysfarin cuquubada ka dhalataa dadka way caam yeelaysaa ka saalix iyo ka xunba iyadoon kala saarayn waayo nabigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu yihi ina annaasa idaa ra'w aalim falam ya'khuduu calaa yaday awshaka an yacumahum allahu biciqaabin minhu dadku markay daalimkii iyo dembiilihii arkaanay gacmaha iska qaban waayaan ilaahay wuxuu xaqiiqo ku yahay inuu cuquubo ku caam yeelo isagoon kala saarin saalixooda iyo taalixooda uma yubcahuuna calaa niyaatihim hadhow nin walba niyadiis iyo wuxuu kasbaday ayaa qiyaamada lagu soo bixin doonaa kuna abaal mudan doonaa adduunyada se cuquubada waa caam yeelaysaa alsaalixu waalaalix wadkuruu waxaad xasuusataan id waagii antum idinku qaliilun kuwa yar a ahaydeen saxaabadii rasuulka ridwaanullaahi calayhim ayaa waxaa la xasuusinayaa cahdigii maka ee ay ahaayeen kuwo la daciifsado oo la tunjulecsado oo yar oo dadku inay kala dafaan oo la kala qaybsado ka baqanaya xaaladday cabsidaa ku jireen baa la xasuusinayaa si ay maanta madiine nicmaday ku haystaan u gartaan dabeed ilaahay ugu mahadnaqaan oo nicmada aanay iloobin shukrigeeda ilaahay waxau ihi wadkuruu xasuusta haddaa muuminiintii tihiin waa nebi maxamed iyo asxaabtiisa id wakhtigii antum idinku qaliilun kuwa yar a ahaydeen waa cahdigii maka ay joogeen eh kuwaa yaroo mustadcafuuna lagu daciifsado fil ardi dhulka dhexdiisana lagu daciifsado waa maka eh takhaafuuna xaal aad ka baqanayseen an yatakhatafakum inay idinkala dafaan annaasu dadku dadku inay idinkala goostaan oo idinla kala dhaqaaqaan aad ka baqanayseen oo fa aawaakum dabeed ilaahay idinsoo dhoweeye oo madiine uu idin keenay oo idinku soo dumay ay jacalahaa lakum ma'waa xarun aa ku hoyataan oo aa ku nasataan oo cududiinna iyo xooggiinna uu ka muuqday ilaahay madiine idinka dhigay oo fa aawaakum dabeed ilaahay idinsoo dhoweeye oo xagga madiine idinsoo dumay oo wa ayadakum ilaahay idinku xoojiyey binasrihi gargaarkiisi oo warasaqakum allahu idinka arsaaqay min alطayibaati waxyaabaha u wanaagsan ee xalaasha ana rabbi idinka arsaaqay lacallakum tashkuruuna likay tashkuruu si aada rabbiga sidaa idiin sameeyey ugu mahadnaqdaan yaa ayuha aladiina kuwii aamanuu rumeeyeyow laa takhuunuu ha khiyaamaynina allaha alle oo waajibaadkiiyo faraa-idduu idin saaray ha dayicina waarasuula rasuulkana ha khiyaamaynina oo awaamirtuu idin siiyey iyo hadiguu idinla yimid ha ka tegina wa takhuunuu walaa takhuunuu hana khiyaamaynina amaanaatikum ammaanooyinkiinna dhexdiinna yaallana ha khiyaamaynina oo ruuxa wax lagu aamino ama hadal ha noqdo ama camal ha noqdo ama shaqo ha noqdo ama mas-uuliyad iyo xil ummadeed ha noqdee ruuxa wax lagu aaminaana yaanu ammaanadii khiyaamayn watakhuunuu walaa takhuunuu hana khiyaamaynina amaanaatikum ammaanooyinkiinna laydiin igmaday ee laydiin dhiibayna ha khiyaamaynina walxaal antum idinku taclamuuna aad garanaysaanoo cilmi u leedihiin ha u badrheedhina khiyaamada waclamuu waxaad ogaataan annamaa amwaalukum in xoolihiinna iyo wa wlaadukum ubadkiinuba fitnatun fitno uun ay yihiin yacni kuwa un lagu laydinku imtixaamayo inay yihiin amwaashi iyo awlaadu ogaada iyo wa ana allaha in alle agtiisa cindahu agtiisa uu ku sugnaaday ajrun abaal abaalkaasoo cadiimun weyn macnihiiyo muraadku waxa weeye kol haddii ubadka iyo amwaasha laydinku imtixaamay dee waxa weeyaan imtixaanka aha ku dhicina oo iyaga dartood ha u dembaabinoo ha u dulmi falina wax loo dembaabo oo loo xadgudbo ma mudna waayo ilaahay baa abaal iyo ajar wanaagsan haya marka ajarkaa alleh idinkoo damcaya oo doonaya ha ku dembaabina ubadkiiyo amwaasha yaa ayuha aladiina kuwii aamanuu rumeeyeyow in tattaquu haddii aad ka baqataan allaha alleh yajcal waxa uu alla idin yeelayaa lakum idinka furqaanan nuur qalbi oo xaqa iyo baadilka aada ku kala saartaan jamalku futuuxaadka wuxuu ku odhanayaa ay hidaayatan fii quluubikum tufariquuna biha bayna alxaqi waalbaatil wuxuu idin siinayaa hanuun qalbi waa basiirada iyo aragga iyo nuurka qalbiga eh kaasoo xumaha iyo samaha aad ku kala saaraysaan yaa ayuha aladiina kuwii aamanuu rumeeyeyow in tattaquu llaaha haddaad ilaahay ka baqataan oo wixii laydin fara yeeshaan wixii laydiin diidayna aad isaga durugtaan yajcal waxa uu yeelayaa rabbi lakum idinka idin yeelayaa furqaanan nuur iyo iftiin qalbi oo xaq iyo baadilka ah ku kala soocdaan indhaha qalbiga ayaa alla idiin nuurinaya oo idiin iftiiminayaa si xumaha iyo samuhu aanay seekiin qaldamin waayo ruuxu hadduu qalbiga ka indhabeelo munkarkiiyo macruufka ayaa ka masoobaya agtiisa oo aan u kala saaray wayukafir waxaa kaluu idinka tirtirayaa rabbi cankum idinka xaggiina sayi-aatikum xumaanihiinana waa idinka tirtirayaa wayakfir waana idin dembi dhaafayaa lakum idinka wallaahu allana dulfadli waa ka deeqdiyo dheeraadka u saaxiibka alcadiimi ee weyn marka marka makfirada iyo takfiirku israacaan takfiirkuna waa xilqarinoo waa idinka asturayaa makfiraduna waa idinka dhaafayaa oo ilaahay waana idinka asturayaa waanu idinka dhaafayaa allah waxa uhi waid yamkuru bika aladiina kafaruu liyusbituuka wadkur xus nebi moxamedow id waagii yamkuru ay ku shirqoolayeen bika adiga aladiina wixii kafaruu gaaloobay ay ku shirqoolayeen liyusbituuka si ay kuu xabisaan oo kuu xidhaan aw yaqtuluuka ama si ay kuu dilaan aw yukhrijuuka ama si ay maka kaaga bixiyaan wayamkuruuna way ku shirqoolayeen wayamkuru llaahu iyagana ilaahay baa shirqoolayay wallaahu allana khayrulmaakiriina inta wax shirqoosho ka u khayrka badan weeyi aayaddan mufasiriintu waxay ku soo arooriyaan sababu nusuulkeeda oo ibnu cabbaas iyo kayrkiiba ay ka wariyaan inay sababtu ahayd nimankii sanaadiidu quraysh madaxyaweyntii quraysheed ayaa waxay ku shireen daartii lo odhan jiray daaru nadwa ee maka ee qusay ibnu kilaab uu dhisay waxaanay isugu yimaadeen waxaanay xilligaasi ahayd nebiga adeerkii abuu taalib oo markii hore loo soo mari waayey oo difaacayey markii uu dhintay saddex sano dabadeed bay ahayd marka daaru nadwa ayay ku shireen iyagoo ka shiraya bal siday ka yeeli lahaayeen moxamed iyo waxay ku samayn lahaayeen shirkaa waxaa ka soo qayb galay ninkii ibliis oo isku soo ekaysiiyey oday weyn oo reer najdi ah markaa markuu la soo fadhiistay yidhahdeen waryaad ahayd wuxuu yidhi waa shaykhun min najdin ilaan shayaadiintu waxay doonaan bay isku soo ekaysiin karaan nin odayoo reer najdi aan ahay buu ku yidhi ibliiso waxaan idinku imid ninkan idin dhibay baan ka war helay iyo inaad maanta ka shiraysaanoo wuxuun baan idinku soo kordhin shirkii markay bilaabeen midkood waxa uu yidhi waxaan arkaa in la xidho ilaa intuu ka dhimanayo iblaysoo dee ay u haystaan oday reer najdiya ayaa yidhi bisa haada ra'yu warkaasi wax la qaata maahae ka daaya waayo haddaad xidhaan qoomkiisu intay idin yimaadaan ayay idinka furan oo idinkala bixi nin kalea waxa uu yidhi waxaan arkaa in la mastaafuriyo oo maka laga barabixiyo oo laga saaro kiina waxa uu ku yidhi bisa haada ra'yu waa ibliis ra'yi la qaato kaasaa u xun wax la qaato ma aha waayo waxa uu yidhi intuu dad kale u tago oo uu soo fasahaadiyoy soo raacaan ayaa isagoo ciidan iyo col wata uu idinku soo duuli hayeelina sidaa abujahal baa hadlay markaase abujahal waxa uu yidhi anigu waxaan arkaa in jilibada quraysheed dhammaantood laga soo xulo jilib walba nin dhallinyaro xoog badan seef af badanna loo dhiibo dabadeed moxamed halkuu joogo intay ugu tagaan ay ku dhuftaan darbata rajulin waaxid nin keliya ku dhufashadii oo kale hal mar ay seefta ku dhuftaan dabadeed dhiigga moxamed dee quraysh jilibadeedoo dhan uu ku dhex faafuu ku baaho wuxuu yidhi markaa reer banu haashimna awood iyo itaal uma leh ay quraysh oo dhan ugu birdhigtaan oo kula dagaalamaan khasab waxaa ku noqon inay diyada soo doontaan iyo magta magtana waynu siin markaasuu yihi nicma hada ra'yu ra'yu lfataa war ninkaa da-da yar leh alla ilaahay ninkanaa taladii helay buu yidhi ibliis sidaa yeela tiibay guddoonsadeen waxay markaa ku shireen oy go-aansadeen inay dhallinyartaa ay soo xuleen hal mar ay seeftaa ku dhufato dabeed nebiga sala allahu calayhi wasalam waa loo waxyooday markiiba wuu dhaqaaqo waa hijroodoo hijradii xagga madiina ayuu aanba baxay halkiisiina waxa seexday caliyu bnu abi aalib markay dul yimaadeen waxay idhahdeen ayna saaxibuk markaasuu yihi anuu garan maayo sidaasay aayaddani ku soo degtay waid yamkuru bika aladiina kafaruu liyuhbituuka aw yaqtuluuka aw yukhrijuuk wayamkuruuna wayamkuru allahu wallahu khayru lmaakiriin allah waxau ihi waidaa tutlaa marka lagu dul akhriyo calayhim korkooda aayaatunaa aayaadka yaga marka lagu dul akhriyo qaaluu waxay odhanayaan kuwan gaaladii qad samicnaa waanu maqalay kan low nashaau haddaanu doonnana laqulnaa waanu odhan lahayn midla haada kan oo kale haddaanu doonno waa odhan lahayn in haadaa ay maa haadaa kani ma aha nin qur-aankay u jeedaane ilaa asaatiiru alawaliin kuwii hore beenihii laga soo qorqortay mooyaane wax kalaba ma aha waayo asaatiir waa jamcu ustuura oo waa maa sataruuhu min akhbaari alawaliina min alakaadiib bay u jeedaan waa beeno lasoo qorqortay ilaahay waxau ihi waid qaalu llaahuma in kaana hada huwa alxaqa min cindik wadkuruu xasuusta id waagii qaaluu ay yidhaahdeen mushrikiintii quraysheed allaahumma allahayow in kaana hadduu ahaaday haadaa kani u muxamed la yimid huwa isagu alxaqa xaqii hadduu ahaaday xaqaasoo kaayinan min cindik agtaada ka ahaaday waxay yidhaahdeen allahayow haddii waxanuu muxamed la yimid uu yahay xaq adiga agtaada ka yimid fa amtir allahayow nagu soo da'sii oo xagga sare nagaga soo rid calaynaa korkayaga allahayow nagu soo da'sii sida roobka xijaaratan dhagaxaan min asamaa xagga saree samada ilaahay ow dhagaxaan sida roobka nagaga soo da'siiyo oo nagu soo daa awi'tinaa ama allahay ow noo keen bicadaabin cadaab cadaabkaasoo aliimin ay mu'limin wax xanuujiya imaamu shanqiidi adwaaga wuxuu ka odhanayaa aayaddani waxay deliil u tahay xamaaqada iyo maangaabnimada iyo caqlixumada quraysheed waayo may odhan ilaahuw wuxuu maxamed la yimid hadduu xaq yahay fahdinaa lahu nagu hanooni may odhan ee waxay yidhaahdeen hadduu xaq yahay allahayow cadaab samada dhagaxa sida dhagaxaanta dhibaca roobka nagaga soo daadi marka dee waa axmaqiin iyo maangaab waayo ruuxa inuu wax garanayaa wuxuu odhan lahaa ilaahu hadduu xaq yahay nagu hagaaji oo nagu hanooni ilaahay waxau ihi wamaa kaana allaahu ilaahay ma ahaa nin liyucadibahum kii cadaabaya nimankaa mushrikiinta ah walxaal anta adigu nebi moxamed ow fiihim dhexdooda aad ku sugan tahay wamaa kaana allaahu alla ma ahaanin mucadibahum kii cadaabaya mushrikiinta walxaal hum iyagu yastakfiruuna ay dembi dhaaf dalbanayaan oo ilaahay ay dembi dhaaf weydiisanayaan aayaddani waxay tilmaantay ana hunaaka amaanaani min alcadaab dahaba axaduhumaa wa baqiya alaakhar waxaa ummaddan muxamediyadu ay lahaydoo jiray laba ammaan oy kaga nabadgelayaan cadaab caama oo dabar gooya inuu ku soo dego ammaanka hore waxay ahayd joogitaanka nebi moxamed dhex joogo oo rasuulkaoo dhex jooga cadaab caami ku soo degi maayo wa anta fiihim kaasi waa tegey waayo nebigu waa dhintay salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayh innaka mayitun wa inahum mayituun ammaanka labaad wuxuu ahaa istikfaarta oo iyadoo la dembi dhaaf dalbanayo oo ilaahay tabaaraka wa tacaala la caabudayo oo la adeecayo inaan cuquubo caamii soo degayn kaasi waa baaqi wa hum yastakfiruun ilaa yowmina haada waxay culimmadu isku khilaafeen kol haddii laga warramayo niman gaalo ah sidee loo yidhi wahum yastakfiruuna ilaahayba ma rumaysnee jalaaludiin asuyuuti laba qowlba wuu ku tilmaamayaa jalaaleynka oo mid waxa weeyaan inuu yidhi xaysu yaquuluuna fii tawaafihim gufraanaka gufraanak waayo iyagoo gaalo ah ayaa markay dawaafayaan waxay odhan jireen gufraanaka gufraanaka ilaahu dembi dhaafkaagaanu kaa doonnoonu ku weydiisanay waxa uu yihi markaas de waqiila hum lmu'minuuna almustadcafuuna fiihim waxaa kaloo lagu fasiray wahum yastakfiruuna mu'miniintii ducafada ahayd ee ay daciifsanayeen ee ay dulmiyayeen ee dhexdooda joogtay kama qaala tacaala low tazayaluu lacadabna aladiina kafaruu minhum cadaaban aliima sidee aayaddaaba alla u yidhi gaaladu hadday soocmi lahaayeen waxa weeyaan oo mu'miniinta ay ka marhmi lahaayeen oo yacni ka soocmi lahaayeen gaalada waanu cadaabi lahayn cadaab daran aayaddaa tafsiirkeeda culimmadu waxay ku tilmaameen dee waxay ahayd markii fatxu maka nebiga sala allahu calayhi wasalam iyo saxaabadaba caamulxudaybiya markii dib looga celiyey een loo ogolaan iyadoo xaramkii loo diiday oo cumradii loo diiday ayaan haddana loo ogolaan inay dagaal ku galaan oy furtaan oo dib bay uga noqdeen waxaa loogu ogolaan waayey iyada oo la xeerinayo oo la ilaalinayo muslimiin tiro yar oo mushrikiinta dhexdooda ku sugnaa kuwaasaa la ysla jiiri oo dhibaata ku dhici kuwaasaa inta la ysla jiidho dee la dhibaatayn marka macnuhu waxa weeyaan dee masaakiinta yar ee ilaahay istikfaar iyo dembi dhaaf ka dalbanaya dartood ama sababkooda ayaa fatxu makaba dib loogu dhigay marka halkaa waxaa laga qaadanayaa gaaladu haba badnaato laakiin dad muslimiinuhuni inta ay dhex joogaan oo ilaahay dembi dhaaf ka dalbanaya cadaabka dib baa loogaga dhigi karaa arrinkaa dartii wahum yastakfiruuna allah waxa uhi wamaa lahum anlaa yucadibahum allah wamaa lahum oo maxaa u sugnaaday kuwan gaalada anlaa yucadibahum fii anlaa yucadibahum inaanu cadaabayn alleh maxaa ugu sugnaaday ay ay ayu shayin yamnachu min cadaabi illaah macnaha shaygee ka mancinaya inuu ilaahay cadaabo wax ka mancinayaa dee ma jiro way mutaysteen weeyaan macnaha oo haddii adduunyada dib looga dhigay cadaabka kii aakhiro wax ka mancinayaaba ma jiro dee waa lagu cadaabi doonaa weeyaan muraadka wamaa lahum oo maxaa u sugnaaday gaalada oo anlaa yucadibahum ullah fii anlaa yucadibahum ullah maxaa ugu sugnaaday gaalada inaanu cadaabin alleh oo macnaha waxa ka mancinaya inuu rabbi cadaabo waa maxay laa shay wax ka mancinayaa ma jiro walxaal hum iyagu yasuduuna ay ka hor joogsanayaan dadka cani ilmasjidi alxaraami maxaa ugu sugnaaday inaanu alla cadaabin oo cadaab maxaaba ka mancin kara walxaal hum iyagu yasuduuna annaasa ay dadka ka hor joogsanayaan cani ilmasjidi alxaraami masaajidkii xurmada lahaa wamaa kaanuu mabay ahaanin iyagu kuwan gaaladii awliyaa'ahu masjidulxaraamka xigtadiisa iyo kuwa u dhow ee xaqa ule may ahaanin in awliyaauhu ay maa awliyaauhu masjidulxaraamka kuwa xigtadiisa xigaa may ahaanin ila almuttaquuna kuwa alla ka baqa mooye cid kale may ahaanin macnaha xaramka cidda xigtada iyo ehelka u ihi waa cidda alla kaga baqanaysa ee ku caabudaysa rabbi een alle ku caasiyey walaakina akarahum ha yeeshee bedidoodu kuwaa gaalada iyo dadkaba laa yaclamuuna ma oga arrinkaas wamaa kaana mabay ahaanin salaatuhum gaalada mushrikiinta salaadoodu may ahaanin cinda albeyti kacbada agteeda salaaday ku tukanayaan ama salaadoodu mabay ahaanin ilaa mukaa'an foodhi mooyaane iyo wa tasdiyatan sacaba tumasho ama sacaba garaac yacnii inay sacabada tuntaan oo sacabiyaan ama ay foodhiyaan mooye salaadooda kacbadu wax kalaba may ahaanin faduuquu fa yuqaalu lahum waxaa lagu odhanayaa kuwa mushrikiinta aduuquu dhandhamiya alcadaaba cadaabka dhandhamiya bimaa kuntum bisababi kownikum ahaanshaha ahaydeen sababkiisana ku dhandhamiya takfuruuna kuwa gaalooba aada ahaydeen alla waxau ihi ina aladiina waxa kafaruu gaaloobay yunfiquuna waa bixinayaan amwaalahum xoolahooda maxay u bixinayaan liyasudduu ay liyasuduu nnaasa inay dadka u diidaan oy ka hor joogsadaan darteed bay xoolahooda u bixinayaan can sabiili illaah ilaahay jidkiisa xaqa ah inay dadka ka hor joogsadaan darteed bay xoolahooda u bixinayaan ilaahay waxau ihi fasayunfiquunaha xoolahoodaa way bixinayaan yacni xoolahooda way bixin doonaan oo way ku bixinayaan dagaalka diineed uma takuunu dabeed waxay ahaan doontaa ay hiya amwaasha ay bixinayaan gebagabada iyo cidhibta dambe waxay ahaan doonaan oo calayhim korkooda xoolahaasi ku noqon doonaan xasratan qoomamo wuxuu odhanayaa suyuudigu ay fii caaqibati alamri yacni marka hore waxoogaa dheef adduunye haba ku gaadhaan laakiin cidhib dambeedka dambe qoomamunbay ku dambayn xoolahay kula dagaalameen diinta alleh uma yuqlabuuna dabeed waa laga adkaan doonaa oo waa laga xoog roonaan oo xoola wax u tari maayaan waaladiina wixii kafaruu gaaloobayna ilaa jahannama jahannamo xaggeeda ayaa yuxsharuuna loo soo ururin doonaa oo loo soo kulmin doonaa waxaa runtii aan caqli badan lahayn ruuxa muslimka ee mooda gaal xoolihiisa inuu iska bixinayo ujeedda la-aan oo inay iska kaa caawinayaan oo xoolaha iskaga soo kaa afrogayaan yacni qofka sidaa moodaa waxa weeyaan caqli iyo cilmi midna waxba kuma eegin oo kuma qiimayn laakiin xaqiiqadu waxay tahay xoolaha ay gaala bixinayso ee ay muslimiinta siinayaan maaha xoole bilaash lagu bixinayo waa xoolo ay ku bixinayaan siday dadka muslimiinta ah diintooda uga duwi lahaayeen in badanna waa ku guulaysteen oo dad fara badan ayaa dee wakhtigan aynu joognay aakhiru zamaanka waxa weeyaan diintoodii qiimaha lahayd adduunyo yar dhaafsanaya liyamiiza allaahu waxaad cilladan ku xidhaa yuqlabuuna ama yuxsharuuna oo yuqlabuuna waa laga adkaanayaa gaalo oo maxaa looga adkaanayaa liyamiiza allah si rabbi u kala sooco ama yuxsharuuna gaalo waa lagu soo ururinayaa xagga jahannama waayo liyamiiza allaahu si ilaahay uga sooco alkhabiisa ka xun ee gaalka ah iyo xumaanta uu samaynayo min atayibi kan wanaagsan ee mu'minkee addeecaya rabbigii si uu uga sooco oo wayajcala alla uga yeelo alkhabiisa ka xun ee gaalka ah iyo xumaantiisaba bacdahu barhkii uu yeelo calaa bacdin barhka kale korkiisa uu yeelo oo isku dul saaro kuwa xunxun barhkooda barhka kale uu dul saaro oo fa yarkumahu dabeed alla uu raseeyo oo macnaha uu isdul saaro oo barhba barhka kale uu dul saaro jamiican xaal ay yihiin dhammaantood fa yajcalahu dabeed alla uu ka yeelo kuwaa xunxun ee laysku dul raseeyey fii jahannama jahannamo dhexdeeda uu ka yeelo rabbi ulaa'ika kuwaasi baa alla u yidhi hum iyagunbaa ah alkhaasiruuna kuwa khasaaray khasaare aan laga soo kabanayn allah waxaa wuri qul waxaad tidhaha nebi moxamedow liladiina kuwii waxaad ku tidhaha kafaruu gaaloobay in yantahuu hadday gaalnimadooda ka hadhaan yukfar waa loo dhaafayaa gaalnimada lahum iyaga yukfar lahum maa qad salaf maada weeyaan yukfarta tacaluqeedii markaa qul waxaad ku tidhaahdaa nebi maxamedow liladiina wixii kafaruu gaaloobay waxaad ku tidhaahdaa in yantahuu hadday gaalnimadooda ka hadhaan yukfar waa loo dhaafayaa lahum iyaga maa qad salafa wixii hormaray wax alla wixii dembi u hormaray waa laga maydhayaa oo waa laga dhaafayaa wain yacuuduu hadday gaalnimada dib ugu laabtaan oo ku noqdaanna faqad madad alla ilaahay dhab ahaan bay u tagtay sunnatu lwaliina kuwii hore waddadii iyo jidkii ilaahay kula dhaqmay horay u tagtay oo waa soo jireen aan doorsoomayn o ay fii ihlaaki adaalimiin waa dariiquu hore u jideeyey inuu daalimiinta ku halaago waa mid horeeyey oon maanta doorsoomayn oo halkiisii uun mari doona wa qaatiluuhum la dagaalama gaalada oo la dirira xataa laa takuuna ay xataa laa taxsula ilaa aanay dhicin fitnatun gaalnimo iyo shirki oo kaanad waa tii taamada ahayd ee marfuuca ku kaaftoomaysay khabarkana aan u baahnayn marka waa gaayada qitaalka iyo jihaadka eh waqaatiluuhum la dagaalama mushrikiinta iyo gaalada xataa laa takuuna ay xataa laa taqaca ilaa aanay dhicinba fitnatun yacni gaalnimo iyo shirki fitnadana gaalnimaa looga jeedaa ama shirki ama xataa laa tuujada fitna ilaa aan gaalnimoba la helayn oy arlada ka dhammaato guudkeega gaalo la diriro oo la dagaalama oo wayakuuna uu ka ahaanayo addiinu diinka iyo daacada rabbina uu ka ahaanaya kulluhu dhammaantii lilaah alle mid u badhax tiran yacni ilaa tawxiidku ka taam noqonayo shirki iyo gaalnimona laga waayayo gaalo la dagaalamoo la dirira waxaa halkaa laga qaadanayaa gaalo dagaalka lala dagaalamayaa uun iska dagaal jacayl iyo dhiig la daadiyo oo la doonaya uun maahee haayo iyo hadaf weyn buu leeyah oo ah taxqiiqu tawxiidi wa nabdu shirki in tawxiidka la xaqiijiyo shirkiga iyo gaalnimadana arlada guudkeega laga tirtiro allah waxa uhi fain intahaw hadday ka reebtoomaan mushrikiintu shirkigooda fa ina allaha alla bimaa yacmaluuna waxay samaynayaan basiirun kii arkaya wey kol hadduu arkayuu og yahayna dee waa ka abaalmarinayaa oo wanaag iyo khayr buu siinayaa hadday gaalnimo ka hadhaan oo tawxiid ku toosnaadaan wa in tawallow hadday jeedsadaan dhe gaaladu waayo mararka qaarkood tawallaa marna ficil maadi ayaa laga laqbeeya oo khiyaaba marna mudaaric bimacnaa ixda taa-ayna marka wain tawallow sida daahirkeeda ku daayo wain tawallow kuwaa gaaladii hadday jeestaan faaclamuu waxaad ogaataan ana allaha in alleh mawlaakum uu gargaarihiina yahay mu'miniintiye ka arrinkiina tawaliyaya ee idiin gargaarayaa waa rabbi nicma waxaa nicmo lahaadoo wanaagsanaaday almawlaa ka arrinkiina tawaliya idiin gargaaraya wa nicma alla ilaah waxaa nicmo lahaaday annasiiru ka idiin hiilinaya haddaa mu'miniintiin idiin gargaaraya wallahu aclam